masaakiintii ahaayeen iyo habrihii oo gurigoo iska joogeen iyo dukaamada waxay gadanay ay dhex ku dadaadeen ciidanka dawladda ah ciidanka dawladda waa shalamo goola ganacsiga iyo inta guri oo masaakiin iskale oo guryooda markaas iyo deehataa ka imaadeen ay waxay ka qaad qaateen ay qaateen mobeel ay ka qaateen lacag meel ku jirta ay ka qaateen dil oo dilbayn waa u geysteen sheega dadkaas sheegaa loo dil macnaha sheegaa loo dil dil sheega ninkaada dhaqmaysiine kugeesana waxay ka imaadeen buulimareer kuwii shalmood joogeen maaya kuwa ciidanka shalmood joogeen kuwa ciidanka oo buulimareer iyo intay dhulkaada ay keen wax dhacay dilgil waxay u geysteen naftarka oo ma beeraaley ee macnaha oo markaas ay dadka ka imaadeen iyo amislama bacdeeyo hayso naftarkeeda amislama bacdeeyo hayso oo dhacay geysteen oo ay ku qabsatay xasan xasan maxay xasan jaamici ay ku qabsatay amislama ay tiri ciidankaas dhulka iyo oo geestiyo maahantooda dadkaasoo dhaceen